kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka ayaa toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay war murtiyeedkii laga soo saaray shirkii golaha wadatashiga qaran ee maalmahan ka socday magaalada muqdisho kaasi oo u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir haddaba qodobada war murtiyeedkaasi ku xusan iyo waxa uu ka dhigan yahay ayaa waxaa nala falanqaynaya mahad waa suge oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee somaali public agenda oo xarunteedu tahay magaalada muqdisho mahad waa suge ayaa marka ugu horreyse weydiiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku jiray war murtiyeedkii laga soo saaray shirkaasi waa mahadsan tahay runtii muddana waa la sugayey miitinkaas inuu qabsoomo waxaa ognahay in bishii abril la madlay laakiin ay maaragtay soo haleeli waayeen qaar ka mid ah madaxdood goboleedyada dhowr maalinna uu uu socday marka ay xubnaha golada tashi qaran isku imaadaan sidan oo kale inta badan waxay soo saaraan warmurtiyeed oo ay ku faafiyaan ku faahfaahiyaan waxyaabihii ay ay ka wada hadleen mararka qaar heshiisyo ayay maaragtay ku gaaraan mararka qaarna si guud ay isku xalwaraystaan marka waxaa jira waxyaaba la filayay inay si gaar uga hadlaan maadaama markii ugu dambeysay ay kulmeen iyo iyo kulanka hadda ay dhowr bil u dhexeysay waxyaaba kala duwan oo badanna ay dhaceen oo ay ka mid tahay in afar cutub oo ka mid a dastuurka la wax kabedel lagu sameeyey baarlamaankan ansixiyey soddonkii bishii maarso oo ay ka mid tahay in weli guddigii doorashada aanan la dhisin taasoo marka dad badan ay iska weydiinayeen sida loo maarayn doono doorashada dowlad goboleedyada oo hadda heshiiskii hore ee bishii may sanadkii hore ay madasha gaareen sheegayay in bisha november hadda lix bil ay naga xigto ay ay doorashada dowlad goboleeda dhici doonaan balse ay ka hormari doonto doorasho heer degmo ah oo bisha juun dhici doonto marka waxyaabaha ugu waaweyn oo laga filayo waxaa ka mid ah in ay kala caddaato sida loo maarayn doono doorashada dowlad goboleedyada maaragtay sida laga yeelayo maadaama aanay hadda suuragelaynin in doorasho heer degmo ay dhacdo waxaa sidoo kale ugu muhiimsan hadda waxyaabaha inkastoo taas aanay caddayn hadda kuma cadda heshiiska waxaa loo fasiran karaa in dib udhac farsamo ay ku iman doonto doorashadaas maadaama la sugayo guddiga doorashooyinka ee la dhisi doono in uu maaragtay ka shaqeeyo sidoo kalena cayimo muddada ay doorashooyinkaas dhacayaan arrinta kaloo muhiimka oo kasoo baxday hadda waxaa waaye in xubnaha golaha wadatashiga qaran ay taageereen isbedelkii lagu sameeyey afarta cutub ee hore ee maaragtay dastuurka oo marka loo fiiriyo arrimaha doorashooyinka sidii ay ugu heshiiyeen dhowr dhowr waxyaabood oo laga bedelay ay jirtay dadka qaarna ay muujinayeen in goboleedyada qaar aanay maaragtay ku qanacsanayn isbedelka uu baarlamaanka sameeyey laakiin hadda warmurtiyeedka kasoo baxay wuxuu muujinayaa in ay isla qaateen ay aqbaleen wax ka bedelkii dastuurka ee afarta cutub ee ugu horeysa waa tahay mahad qodobka aad ka dhawaajisay ee doorashooyinka ah aad baa loo sugayey lagana war sugayey maadaama bisha juun dhammaadkeeda lagu waday in madaxda maamul goboleedyadu ay doorashooyin galaan marka qodobkaasi maadaama uusan wax cad ka soo bixin ma loo arki karaa in muddo kororsi labada dhinacba ay ku heshiiyeen oo si hoose ay howshooda u dhamaysteen
horta muddo kordhin oo dowlad goboleedyada hadda way ka muuqataa warmujeed ka soo baxay laakiin waxaanan ka muuqanin lagana yaabo inay ka muddo kordhin dowladda federaalka sababtoo hadda madaxweynaha iyo muddo xiliedkiisa waxaa ka hartay laba sano xiriirka hadda dhammaaday oo oo ay muuqato in muddo korin farsamo loo maaragtay samayn doono waa madaxda dowlad goboleedyada midda la xiriirta hay-adaha dowladda federaalka iyo muddo xileedkooda waxay ila tahay waktigan lama lama saadaalin karo waxay u badan tahay in ay isbedelada dhici doono maaragtay bilaha iyo sanadaha soo socda inay ku xirnaa doonto in muddo kordhin farsamo loo baaha doono in kale
marka maamul goboleedyada qaarkood oo sanado badan madaxweyneyaashoodu ay joogeen iyo qaar cusub oo weli waqti xiloodkooda waxba wax ka harsan yihiin ayay isugu jiraan marka maxay saameyn ah oo ka dhalan kara haddii muddo kordhin qaarkood horeyba loogu sameeyey haddana mid kale loo sameeyo saameyn intee la-eg ayay taasi ku yeelan kartaa aaminaaddii maamul goboleedyadu ay dadkooda ku qabeen
horta maadaama muddaxileedkoodii rasmiga ahaa oo uu dhammaaday waxaa aada u yaraanayo sharciyadda ay ay ku joogaan oo hadda waxaa laga yaabaa taageero caalami ah haddii dowlad goboleedka heli lahaa oo maaragtay mashaariic sanado badan soconaysoo kale iyo wax laga bilaabi lahaa inay caqabad ku noqoto maadaama laga yaabo in maaragtay muddo sanad kadib oo kale isbeddel hogaamineed uu ka dhaco sidoo kale dee aqbalaadii shacabkooda iyo waxyaabihii ay ka shaqayn lahaayeenna waa yara hakinaysaa sidoo kale waxaa laga yaabaa de in hadda dhaqan cusub oo in madaxda dowlad goboleedyada ay iska joogaan xafiiska iyagoo muddaxiladkoodii dastuuriga ahaa ee dowlad goboleedka dastuurkiisii ugu qorneed ka dhaafay dhaqan noocaasan inay soo kordhinayso madax laga yaabo inay dowlad goboleedyadaas u tartami lahaayeenna fursaddii ay tartan siyaasadeed ama doorasho ku gali lahaayeenna dib looga dhigay dhinaca kale waxay la tahay sababta hadda dowladda federaalka ee u rabta in doorasho toos ah ay uga dhacdo dowlad goboleedyada hal waqt muddaxileedna la qabto waxa waaye in doorasho qof iyo cod ah heer degmo ay ka dhacdo xisbiya siyaasadeed ay kasoo baxaan kadibna dowlad goboleedyada doorasho toosa ay ka dhacdo marka su-aasha ugu muhiimsan waxa waaye haddii aana dhici weysana marka oo hadda doorasho dadban oo kale ay galaan madaxa dowlad goboleedyada waxay helayaan muddaxileed ama kuwa joogaa jooga ama kuwa cusubaa soo imaanayo waxayna helayaan marka muddaxileed ka ka baxsan ama ka dheer midka madaxweynaha dowladda federaalka taasoo marka laga yaaba inay ay wareer ka dhex abuurto xiriirka labada heer ee dowladeed marka waxay la tahay dowladda federaalka inay taas iyadoo ka ka baaqsanaysa ay ay ay muddo kordhin farsamaysan oo farsamo ahaan ay ay u rabto in ay dowlad goboleedyada loo sameeyo taasaa marka isleeyahay laakiin midda su-aasha ugu muhiimsan waxa waaye waktiga ay ku qaadan karto guddiga doorashooyinka in uu nidaamyo ka shaqeeyo qabto doorasho heer degmo ah kadibna ka shaqeeyo doorasho heer federaal iyo heer dowlad goboleed muddada ay u baaha doonto caqabada ugu weyn waxay noqon doontaa haddii oo guddiga doorashada uu ku qaban waayo doorashooyinkaas ka bilaabanaya heer degmo muddada labada sano ee soo socoto gudahooda taasa waxaa isleeyahay haddii ay dhacdo in loo baaha doono in dib looga hadlo qorshaha doorashooyinka iyo in yaro dib loo dhigo oo doorasho dadba lagu maareeyo midda heer federaal oo siyaasiyiinta gaar ahaan ku daraynaya inay hogaanka soomaaliya noqdaan ay kasoo horjeestaan sida hadda loo sameynayo kala dowlad goboleedyada in ay ka dhacdo heer federaal oo midda kordhin farsamo ama technical extension waxa afka ingiriiska lagu yidhaahdo loo sameeyo hay-adaha heer federaal
aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa mahad waasuge agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee somaali public agenda oo xarunteedu tahay magaalada muqdisho oo barnaamijka martida mikrofoonka marti noogu ahaa barnaamijka waxaa soo jeedinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idin leennahay nabadgelyo